dagaaladii sokeeye ee dabada dheeraaday ee soomaaliya waxa ay hooy iyo ehel la-aanba badeen dad badan oo kala duwan oy ku jiraan caruur badan oo derbijiif noqday caruurtaasi waxa ay seegeen waxbarashadii sannadihii ugu dambeeyeyna waxa ay bartilmaameed u noqdeen kooxaha xagjirka ah oo iyagu askaraysan jiray haddaba maanta waxaa magaalada muqdisho laga aas-aasay xarun cusub oo lagu daryeelayo caruurtaasi dadka aas-aasay waxaa ka mid ah xildhibaan mustaf mustaf sheekh cali dhuxulow khadka teleefoonka ee muqdisho ayuuna igu warramay bismillahi raxmaan raxiim horta hay-adda kahortag iyo badbaadinta darbijiifnada hadda maanta aa la furay maanta aa lagu dhawaaqay annaga marka hore waxaan sameyna waxaan staadisee inaan sameyno numberka carruurta magaalada ku dhibaataysan oo darbajiifyada oo koolojiidka oo aan waalid qabin ama waalidkoodi mar hore kasoo tegay ugu dambeysay marka annaga stageka hadda aan marayno waxa waa inaan ogaano numberka oo aan weli xataa boqolka boqol hubin shaqadii la qaba lahaa iyo xanaanadii haddaan bilaabeynaa barnaamijkan hadda loo anjigaraynay marka ilaa hadda shaqa toos oo la qabto ma jirto keliya stadi waxaan sameynayna barnaamijkan iyo hay-adihii hadda kahor kasoo shaqeeyey inaan information kasoo aruurino marka macluumaad aruurinta tan iyo wakhtigan aad samayseen intee bay la eg tahay ee waxaad ku ogaateen weliba waa jiri jirtay oo wax cusub maahan xataa dawladda hore waa jirtay laakiin dawladda hore waxaa jira qorshooyin lagu xanaanayo wayna jiri doontaa laakiin waxaan ogaanay ereyada number afar ee xamarweyne dhinaca celgaabka xataa xamar keliya maahana gobolada kalo dal kamida waa jirtaa numberka ilaa hadda boqol kiiba boqol lama heli karo laakiin waxaan ogaanay arrintan inay tahay arrin aada iyo aada runtii magaalada dadka soomaalida jooga ay ogyihiin waxaa kaloon ogaana runtii in dhibaatooyinka ay haystaan ay tahay dhibaatooyin aada iyo aada u fara badan waxaa ku daa roobka qoraxda ay dhib ku qabaan cunto la-aan daawa an min caafimaad daro iyagaas dhibaateynaya waxaa kaloo jira koolada lacagay kala baxaan dadkay kasoo dafaayaan qaar waa xadayaan qaar waa tuugsanayaan marka dhibaatooyin fara badana jiro runtii aan wax fudud ahayn halkana lagu soo koobi karin marka anaga stadiska aan sameynay waxaa kaloon sameynay hay-ado kaloo kasoo shaqeeyey barnaamijyadan waxaan la wadaagna information marka hadda waxaan ku dadaalaynaa inaan centres mardhow furno ka xogta dhan aan soo aroorino haddii la haraado yaa gacan kaa siinaya ama kula wadaagaya qorshahan aad caruurta derbijiifka ah ee magaalada muqdisho aad dooneysaan inaad iyo ugu samaysaan mustaqbal walahi barnaamijkan waa barnaamij ballaaran mana barnaamij la dhihi karo boqol kiiba boqol waa lagu soo xali karaa arrintan hay-adaan la xiriirno waa informationa ka sugayno dowladda barxadeeda waxaan u dirnay fariimo waxaan qaban doonaa barnaamij kale saddex gudahood oo aan isugu keeni doono ama aan ku casumi doono heedaha dhan oo ku shaqada qaybaha dowladda iyo heeda kaloo international oo aan qorsheyn aan isu keenno ma aan fiirno sidii wax loo wada qaba lahay ka anagu ma dhehayno had hay-ad hay-ad gooni wax nagala qaban doonto xataa shaksiyaad soomaaliya aan ku casumi doonaa ganacsatadaan ku infaareen doonaa barnaamijkan waa barnaamij dadka soomaalida ama dibadjoog ha noqdaano ama gudajoog ha noqdaanaya dad badan baa markay codkaaga maqlayaan mustaf dhuxulow oo xildhibaan ahaa muddo soo jooga magaalada muqdisho ayaa howshani u ambaqaaday inuu wax ka qabto wakhtigan waxay isweydiinayaan maxaa fikirkan xilligan kusoo dhaliyey ama kusoo beegay ma horta runtii waa su-aal fiican la isweydiinaya qofkoo siyaasiya oo soomaaliya ama dalkale siyaasi ka ah waajibahala kule dalka dad ka saaran aniga muddan siyaasada kusoo jiray badanaa qofka siyaasiga soomaaliga wuxuu siyaasada ka baxaa isagoon wax magaca hada yaraatay aan ka tegin marka aniga waxaan u arkay inay tallaabadan ay tahay mid ku habboon legasina ii keeni karta dadka soomaalida aan runtii arki karaan qof soo qabtay aniguna runta aan isku qanci karo inaan tallaabo qaaday marka dadka kale oo siyaasiyiinta ah ama masuuli mas-uuliyiinta soomaliyan oo ku dhiirigeli lahay barnaamijya noocan kuwa lamid inay qabtaan aniguna kulley waxaan dhihi karaa waa qayb mas-uuliyadeeda kamid inaan shaqadan qabto waxaad ii sheegtay inaad raad uga tegaysid siyaasadii muddada aad kusoo jirtay marka ma waxaa loola jeedaa taasi ama aad ula jeedaaba inaadan siyaasadda kasii mid ahaanin oo dhinaca arrimaha bulshada aad ku biirayso iyo ururadan ka shaqeeya samafalka maya arrintaas sidaas ma ahan qof kasta waxaan ku iraa soomaaliya mas-uula ka saaran dalka dadka inuu ushaqeeyo legacygaad ka tegaysid wax kale maaa magaca ka tegid marka adoo siyaasadda ku jiro aad shaqey kartaa adoo siyaasadda ka baxaad shaqey kartaa marka anigu barnaamijka waxaan u arka barnaamij waajib gaara inuu ga saaran yahay qof kastoo soomaaliya waa ka saaran yahay marka shaqada siyaasadda aniga ku jira waxaan diyaar u ahay shaqadan dheeraadka inaan kasado hadii la idhaahdo baaritaankan intaad wadeen hooshaan aad u qunteen bal waxaad ka warantaa qiyaastii caruurta ee darbajiifka ah ee magaalada muqdisho da-aadooda intay u dhexeyso iyo heerarka kala duwan ay yihiin horta runtii number saxa ilaa hadda lama heli karo sababta waxay tahay erey ka taga erey kale ay tegayaan mida kale nabadgelya nabadgeldarada magaalada ka jirta waxay keenaysaa inaan numberka saxda la helin laakiin magaalada muqdisho caruurta waxaa lagu qiyaasaa sideed boqol ilaa kun inta ka dhexeysa dadka qaar xataa waxay leeyihin kuwa waa ka badan yihiin da-doodu waa kala duwan tahay qaar waxaa ku jira toddoba jir sideed jir sagaal jir xataa wiilal keliya ma gabdhaha ku jira inkastay runtii gabdhuhu ay aada u yaryihiin waxaan ku arkay dhowr maalmood ka hor maraan tegay meesha number afar oo dugsi farsamada ahaa jirtay waxaan ku arkay caruur aada u yaryar oo toddoba jir sideed jir waxaa ku dhex jira rag afartan jira afartan nin afartan jir waxaan wareystay arrintan wuxuu soo galay wuxuu yiri waa shaqay jiray darawalana baawaran wiil jiray shaqalaan ay ku dhacday arrintaana kasoo dhex galay marka iyar hadda dhibis dhibis ku qaba dhibaatooyin fara badan ka dhex jira qaar midiya wataan ku arkay oo qaar kale runta xoogaya marka nambarkooduna waa badan yahay dhibaatooyin aada u fara badan runta waa isku qabaan oo aan lasoo koobi karin xildhibaan mustaf sheekh dhuxulow oo u waramayay sahra cabdi axmed halkaad nagala socotaan waa voice of america